madaxa walaalayaal eedankii guddoomiyaha gobolkaa sheegay yani maalin walba u insha allah meelan ugu deego caqabado maalintaas guddoomiyaha uu sheegayay ugu horreysa halkaan soo yimaday anteedada hoosteeda ku sheegaynay caqabada jiran weli waa jira kuwaan wuu jirayna waa la xaliyo waa lala gudday wax badan oo markaas laga maqnaan oo dhan soo koray waan haysana adduunyada ayaa sidaas oo maalin walba u meelaha meelaha laysii gudba sida gudoomiye u sheegay maanta daashkaasi ee dalkade maadaama yaaqin aan haysano saacadaan haysano aan imaado aan marno markii saddexaad waa wadan ee dadweyne aan imaado taas waxay tilmaamaysaa muhiimad weyn magaalada inay dowladda lagu leedahay aniga ay leedahay dowladda ay leedahay magaalooyinka soomaaliya iyo dalka soomaaliya dhan ayaa muhiimad leedahay waxay tahay yani markaas maxaa waxay jirto sidaa naagaha booran lahayd mushkiladan in laga leexiyo ama sidan la yeelo oo meelo badan muxuu ahay la wadaagahay arkidaana jiro hiiraan iyo gaar ahaan dadweyn wanaag badan iyo maxaan ku leedahay masaaric badan oo ka jirtaa jirto dadka meelaha ugu fiican nolol ahaan dadka jooga marka la fiiday anigu aadan dad u soomaalaa degmooyin badan yaan tegay runtii dadweyn waxay ka mid tahay kuwa yani dadka ku nool muuqaalkooda iyo nolosha ka jirta intaba runtii la dhihi karo waa aada iyo aada u fiican tahay meelaha qaarkood haddii aad tegi lahaydeen oo arki lahaydeen dadka soomaalida ay walaalaha ku nool iyo sidaa u dhow yihiin aada iyo aad ayaad u caawa xumaan lahayd ama nolosha iyo win dadka muuqaalkooda siduu yaalo ama waxa ay haystaan iyo magaaladooda siay u taano magaalooyin aad arkaysaa hal daar ama hal guryo iftiimaya aana ku jirin oo sii dhoobay oo sii dumayay guriyo guriyaro shan bidix tobankii sano ugu dambaysay laabiyada saaray aanu ku urmina yaad arkaysaayo sii dumayay oo qaarkood laga guuray oo dadka kusoo haray dadkii magaalada deganaajiray in wadaashaasha dadweyne maalin walba muxuu ahaa dhismo cusub iyo dad cusub iyo nolol cusub ay ka soo kordhaysa marka waa waa nimca ilaahay inaan ilaahay ku mahadino marka salaantaasaa ugu muhiimsaneed waxaa intaasii dheereed mushkilada aan sheegayo saddexdii jeer maanta ku jirto madooyin soo uulin jirta waa arrinta calaaqaylata meesha ka jirta arrintan barmadow oo hiiraan guud ahaan gaar ahaan barmadow taalooda barmadow oo hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan barmadow taalooda waa garan karaa waa hadday dhacdo dhibaata daasho amaana jirto qofaa wax ku weynayo qofaa qofku jeclaa ku weynayo ku baxaya qofaa hanti ku weynayo qofaa muxuu ahay noloshiisii dagegay ee ku noolaa ku weynayo wax badan maxaa ku yaada dhibaataa unbaa colaada ka dhasheen marna wax faa'iidaa kuma dhashaan dadka waxaas ay gaareen xanuunka haya iyo xanaaqa iyo ciilka ay qabaan iyo tabashada ay qabanayaan qabaan ay wax tabanayaan intaba waa garan karnaa laakiin tabashadaasi haddii aynu xuquuto oo aynu hogaamiso oo ay maxaanku ihahdaay mustaqbalka iyo wixii ficil aan qaadilayn iyadu ay muxuu ahay ay saytariso ka tariso kuwa kale ubaan kasi dhexlaynaa tabasho kale murugo kale xanuun kale khasaare kale unbaa lagasi dhexlaya waxaan rabaa dadka reer balaguud dadawada reerada istirariya macnaheedu macno ma samayso dadka hiiraan ku noolo dhan iyo dadka badweyne ku noolo dhan ceebta dhinacay ka wadaleeyihin dhibku dhinacu ka wataabanaya ha lagu soo baxo muxuu ahay asigu ha muxuu ahay ha waxeeyo mid dhaawacmayo muxuu ahay ay dalan wadaag ahaayeen maxaan ku ihahday ama ay guur wadaag ahaayeen gabadhi qabaan ay ka qabeen halba ha waxeesu musig bay ku taaban colaadu haddaaba deegaankaas colaada ay ka dhacda kuma way ku taabanaysaa sida ugu fiican marka waa maxay colaadaas in inaanay dhicin dil istaag laba sano iyo jarjar waaye intay socotaa aad looga sharci karo aad looga sharci karo marka yidhaahdo sharci aniga labada dhacdo waa dhegaystaa dadkooda waxbarkaan arkaa dadka wax tabanayaan arkaa yani qolo walba waxaad isleedahay markaad aragto oy kula hadasho ku shacmaanaadataa oo ciidana mushaaba odad kale haddii kula hadashada sida kooxdada adagana amaad ku shaqaadada in haddana la duushaa isleedahay macno weynu samaynayso inta naga dhimata allah u naxariisto inta dhaawaca allaha kuu siiyo laakiin colaadaan waa inay istaagtaa waa aakhirabeed iyo adduunyabeed soo socda waa inay joogsataan ragga maanta jooga ee mas-uuliyadda haya ee dadka mujtamaca gobolka degan guud ahaan iyo gaar ahaan meelaha coladan ka dhaxaysaba mas-uuliyadda u haayo waaye dadkan maanta anay la socdaan laakiin cid badan dowladda idin kaga imaanaysaa ma jirto wasiiraa idiin imaanin xildhibaana idiin imaanin idinka iyo aniga wa anaa iga imaanaysa inaan joojino colaadaana laga rabaa siyaasad ma aha dowladnimo ma aha wax macno oo kale leedahay ma laha dadkeen wiil iyo abtigiis iyo wiil iyo seedigiis iyo wiil iyo sodonkiis waaye wax isdiranay oo isdilay xidmad ku fadhida ma jirto dadnima kuma jirto diin kuma jiro waa inay istaagtaa inay istaagto wa nabadaan u baahanahay nabaduna qiimi loobay leedahay waxaan qiimi ku fadhidin jira qiimaha maanta nabadda reer dowladweyne aan ku wareynaa waa maxay waa kii walaalkii dhintay maxaan ku radaa wiilkiisii dhintay maxaan ku radaa gurigiisi dhintay mid kale ka dhaawacmay oo isoo dhaawaca u yaallo oo laga yaabo inuu ka curyaamay dadka inay nabaddaa qiimaha ku bixin waa dadkaas xanuunkaas ayagoo qaba inay nabad qaataan waayo qiimaha ku haddaanay sidaa yeelina hadaba lama helayo mid kaleo jeceshahay wuu qimanayaa mid kaleo jeceshahay wuu dhaawacmayaa hanti kaloo muxuu ahay aada maanta haystan way baabi'aysaa colaadda aan joojino colaadda aan joojino nolosheena adduunyo iyo mideena aakhirada colaadaas istaagin ku jirta aan joojino waa muxuu ahay rag badan oo mas-uuliyiina oo deegaanka u dhashay oo xildhibaanadeed oo wasiiradeed iyo kuwa soomaaliyeed oo aan deegaanka u dhalan intaba waa soo dirna meesha waa keento ma istaagin marka waxaa waxaa waaye odayaashiina dhaqanka ee degaankan jooga maamulka degaankan ka tirsan ka taliya ciidamada walaalaha ee nabada mawjida deegaanka jooga iyo anigoo iku soo kordhaya imaanaya hadii aan yidhaahdo colaada calada istaagtaba war ciifada iyo xanaanka iyo waxa iyo waa ku dhimaya waxay soo kordhinayan malaha waan ceebaysannahay colaadan yartaa meesha jirta waan ku ceebaysannahay maalinta weyto ciidamada aanu socon madaxdooda intaan ku yeereen amarsi iyo waxaan dhahay idinku meeshay maanta joojisaan u hakimin u wada hadan meesha ku baxdan taga yani colaada badhici maxabadda badhici haddee wixii dhacdaan wax qurux badan maahay waa ka xunnahay boqol jeeraan ka xunnahay hal milyan jeeraan ka xunnahay magaceena soomaalinimada uma wanaagsanay magaca iyo muuqaalka reergeena uma wanaagsanay ceeb ceebna gaafiyay ahayday aada iyo aadaan u mahad celinayaa odayaashii ka daba tegay ee waxaa joojiyey ee haddana muxuu ahay ka garaabay ee maxaan ku irahdaa wixii ay runtii anuxilmoona ka yiri waa ku mahadsan yahay dowladeyda maantaguul waxay ilaa islaamay dadka intaa ay tiraado ciidamada walaalaha ee meesha joogan aanu imaado madaxweyne ismaaciil waa la hadlay waxaa yidhi waa wax ka dhacay ma jiraan wiilashaa wiilashaas ummadaasi ka tirsan yihiin waa dalgoodi waa dadkoodi haddii la daqareeyay iyo haddii maxaan wax halaabay iyo wax ka halaabay ma jiraan madaxweyne waxbaa ka warweyna muxuu ahay dad colaadu kala jooji annaga abaalka ugu fiican waa colaadaasi istaagso weliba diyaaranaay wixii nala dirnaa nala dirso waa qabanayna yaan ku dhimo shabaabka soo markii laga dirinayo soo nimankan walaalaheen waa iwar soo ka dhimanayo haddana dadka soomaalida in laga celinaya haddaan ku dhimana anaga waxba kuma qabnay waxbina ku qabnay madaxweynuhu sidaas u yiri marka muxuu ahaay waa dee waa un annaga inuu annagana wada gaaray annaga iska meernay ayagana waa ka xaal siinay annaga waa iska xaal siinay sheekadaas meesha kusoo dhowdeetay safkeeda maantana qaybu ka ahaa muxuu ahay imaatanka aanu imida halkan reer hiiraanu galabta anigu waa qabada ka tegaya waa salaamaya laakiin waa soo noqonaya maxaan rabaa markaan soo noqdo adinkoo wada jirjin hadda intayda ka maqanin anayda ka maqnin colaadteeda meeshaana joogta waxyaabaha anaa dhimno ka duceey ka duceey iyadu leeyana imaadaan laakiin ayadoo shalaa muxuu dhaawac isbitaalka la keenay ama maanta ciidan inta ku xeelaysan yahay meel meeshaan allaafkaano duulimaad aadi rabaa ama kuwa xagga guurkasta oo soo socda soo duulayo ayadoo leeyahay inaan imaado ma rabo waxaan rabaa inaad imaado idul rabaa waad isfahmay waxaan yarka ahaa dhiman intaan adigu maxaa ka dhigan taas anaa ku darsan si aan guusha nabadda adina waxooga qaata ayaa la yidhaha akhyaarta odayaasha inta maqan hadigu salaamo hawshaasi sidii naabta iyo intibaryaha naqabula soo socotay xakamaynta iyo celinta iyo dadaalka odayaasha halkan fadhiya in badan kamidana waa wada hadalnay telefonaan ku wada hadalnay dadaalkooda muxuu ahay meelada uu gaaray waan garanayaa kuwa kale aan la hadlina waan ogahay inay muxuu ahaa waxa ay jecel yihiin fariimahooda iyo dhammaan waan maqlayay cid idin soo socota ma lehe dadka walaalaha ah hala naqayo meesha ha lagu adkayo qaabna hala sameeyo colaadab inaan idhin ka hortagga ka dabatagga waxaa ka raba ka hortagga marka horeba inaan colaad u bilaabo ya aada iyo aada u sahlan uga bilaabdaan ka qaba carashkooda iyo qaybtooda aada iyo aada u mahadsantihiin qaybaduaa rajeynaya ama badana xabadda dumashaas inaadan ka dhicin dalka waxiiraa ka tirsan aanan ka dhicin meel kalena aanan ka dhicin tana anagu hal cadaabaan leenahay hal cadow dagaalkii soxee waa dhammaaday dagaalkii fowdada iyo gocanimada iyo wixii ay keentay waa dhammaaday dagaalka maanta taagan waa midkaas shabaab halkaa cadaabaan leenahay inaan cadowka meel kale ku yeelanaa numuusku baa xooggeeda iyo taladeeda iyo ra'yigeeda ubaan iska soo leexanayaa shabaabka marka waa uu si uba dadbad baa ay shabaab ku saaciday arrintaas cadowga aan leenaha waa shabaab cadowgaasaa noo ah dagaalkiisaa noo badana inta kalaana nabada noo badana aada iyo aada umahadsantiin asalaamu calaykum